bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحamd وعlى آlih وصaxbih aجmaعين waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii abi bakrin aلsmaaعiili ou alifay magaciisana caqiidata aimati اlxadiiث uu ahaa marka yowm اlaakhir baan sharxii noogu dambeeyey aan ku jirnay waxaan horey usoo sheegnay musanifka sida uu u tanaawulay ama ugu soo qaatay si aan tartiibsanayn macnaha cadaabuulqabri oo la rabay inuu ka bilaabo yuu ugu dibmariyey qeyb kalena wuu soo hormariyey qaar waxa weeyaan in yaruu ka sheegay sida hadda aan soo dhaafnay oo shafaacadii iyo xawdkii iyo xisaabtii xaq weeyaan intaasuu ku dhaafay keli ah marka maadaama yowmual aakhir ay tahay buunka dambo ama suurka markii la afuufo wixii ka bilowdo dadka qubuurta laga soo bixinayo ilaa jannada iyo naarta laga gaaraya intaasa yowm alqiyaama la yihahda yowm al aakhirna asigaa la yidhaahda marka yowm al aakhirkaas maadaama ruknu min arkaan aliimaan uu yahay muhimadiisa aanu ognahay oo ilaahay uu yihi qaatilu ladiina laa yuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi walaa bilyowmi alaakhir oo marka lala garab dhigay rumaynta ilaahay iyo aakhirada waa laysku cadfay waxay ku tusinaysaa ahmiyada ay sidaa leedahay marka sidaas baan waxaan doonnay in maalintaa waxa dhexdhacay oo dhan ilaa jannada iyo naarta laga gaaro ilaahay baana ka baryaynaa inuu ahlujanno naga dhige in aan si kookooban laakiin maxaan ku iraahdaa macnihii waadixa iyo siday isugu xigaan iyo nusuusta ku soo aroortay in si gaar aan kugu sheego kadibna aan u laabano musanifka wuxuu ka yiri marka shalay waxaan ka soo hadalnay wax badan oo yowma alqiyaama arinteeda kamid eh oo waxaan macnaha soo sharaxnay dadka qabriga markii laga soo bixiyo in tows mowqifka u imaanayaan oo maxsharka ah in markii koonkan la burburiyo koon kale cusub yowma tubadalu alardu ghayra alardi wasamaawaat in meel cusub laisgeynayo meeshaas in muddo dheer la sugayo fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wuu la xisaabtamayaa fii nisfi yowm laakin nisfu lyowm fi dalika alyowm waa khamsun wa cishruuna alfa sana kun labaatan iyo shan kun oo sano yaa dadka ay taagnaanayaan oo maxsharkaas oo qoraxda lasoo dhoweynayo oo dhibaato adag ay dhacaysaa xisaabtana waxay soconaysaa shan iyo labaatan kun fii nisfi yowmin marka mowqifkaasaa ku xigo mowqifkaas islamarka dhibaatada iyo mashaakilka oo dadka xataa caraqooda yuljimuhum alcaraq nabiga uu yiri nin kastaba iimaankiisa intuu la egyahay buu asina uu imaanayaa maxaan ku iraahdaa maxaan ku iraahdaa dhididkiisa marka maalintaas iyadoo meesha la taagan yahay yaa xawdkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam darkiisi yaa umada ummaddiisa man kaana calaa dariiqatihi ay ka cabi doonaan marka waxaad ogaataa kamaa fii saxiix bukhaari markii nabiga ou xawdka dadka u soo amro oo loo fasaxo dad badan oo min ummatihi yaa la marsii doonaa dhinaca bidax yukhadu bihim daata shimaal bidaxaa lala maraya markaasaa wuxuu nabigu leeyahay yaa ilaahayow dadkaas waa ummadaydi markaasaa waxaa lagu leeyahay ummadaadi ma aha ama asxaabtaadi ma aha liannaka laa tadri ma axdathuu bacdaka gadaashaa waxay sameeyeen warkama hayside dadkaas dadkaadi maaha bimacnaa dariiqadaadi kuma taagneen diintaadi waxbay ka bedeleen markaas buu nebigu wuxuu leeyahy suxqan suxqan allah ku fogey xumaanta iyo maxaan ku irahdaa meesha cadaabka loo wado marka khatar waxay u tahay islaamka macaalim buu leeyahay ninkii macaalimtiisaas hadhuu ka leexdo hadhuu yuusan naftiisa yuusan macnaha eedaynin laa yaluumana ilaa nafsahu sababtana waxay tahay diinta waxaa la rabaa hal jid bay leedahay jidkaa keliya in la soo qaado waa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu noola yimid oo min kitaabihi tacaala wa sunati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam marka dadkii waa la soo bixiyey mowqifkii ala keenay xawdkii baa dadkii ay ka cabeen oo ummatu muxamed ah markii ay xawdkii dhammaysteen oo dadkaas ninkii marka maalintaas biyahaas meesha ka caba dhib kale arki maayo markii intaa la aaday waxa weeyaan miisaankii iyo xisaabkii yaa haddana ku xigo iyadoo meeshii la joogaa lala xisaabtamaya markii labadoodii ay dhammaadaan yaa waxaa la aadayaa markaan jannadii iyo naarti laakiin waxaa ka sokeeya siraadki sidaasay isugu xigaan marka siraadkan maanta waxyar ka sheegi doonaa marka siraad waxaa la yihahdaa sidiisaba ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina qur-aanka in badan baa sira wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh siraad fi luga alcarabiya waxaa lagu yihahdaa aariiq alwaadix jidka oo waadixa ah la yihahda sharciga siraadka markii laga hadlan waxaa laga jeedaa jisru mamduudu calaa matni jahanama yariduhu ljamiic marka waxaa weeyaan waa buundo jisri hadda markii webiyaasha iyo la marayo buundada dul saaran jisrigaasaa la yidhaahda marka jisrigaas waa buundo oo calaa matni jahanam hoostiisana jahanamaa ku taalo dadkoo dhanna way wadagelayaan dadkii mowqifkii ama maxsharkii ay kasoo dhammaadeen waxay u socdaan ama jannadii ninkii ka gudbana jannadou aadaya ninkii ka gudba waayana naarta hoostiisuu ku dhacaya ciyaadan billaah minha marka kaasaa waxaa la yidhahdaa jisri marka jisrigii waxaa weeyaan mowqifka laga bilaabo marka iyo waxa weeyaan iyo jannadiibuu u dhexeeya hoostiisa sidii webigii oo kale waxaa ah naaru jahanama marka dadkoo dhanna way wada marayaan ilaahay wuxuu ihi wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatma maqdiya huma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya wa in minkum idinka mid ma aha shaksi ilaa waariduhaa midkii galaa la yidhaahdaa jisrigaas wuu galayaa oo jahanamana ay ka hooseyso kaana calىa rabbika midkaas rabbiga korkiisa wuxuu ku ahaaday xatman maqdiyan mid waajib ah oo la xukumay ilaahay asaa isku waajibiyey in dadkoo dhan inuu jisrigaas marsiiyo markaasaa ilaahay wuxuu leeyay thuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya thuma nunaji waxaan badbaadi doonaan ka korinaynaa aladiina اtaqow dadkii alla ka cabsaday adduunyada markay joogeen waa la badbaadinaa oo jisrigaas way dhex marayaan way marayaan wanadaru haalimiina fiiha dhaalimiintana waan ugu dhex tegaynaa oo jahanamadii baa looga dhex tagaa liannahu meeshii markuu ka gudbi waayo jahanamadii uu galaa fiiha jithiyan asigoo kada loobo saa u fadhiyo yaan ugu tegaynaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala yiri marka saxaabada markii lasoo qaada jisriga aad buu murug weyn ugu dhalin jiray liannahu waxa weeyaan ilaahay wuxuu sheegay dhammaan inay geli doonaan laakiin dhammaan in laga wada baxa lama sheegin marka anta anta waaridun calaa matni jahanam laakin laysa cindaka wacdun anaka tanjuu minha oo wasfigan huma nunaji aladiina itaqow inuu kuuga dabaqmayo in kale ma ogid laakiin yaqiinan waxaa la ogahay waxaa la ogyahay matnigaas oo oo maxaan ku iraha jisrigaas inaad geli doontid marka anta tadri addukhuul walaysa cindaka wacdu bilkhuruuj oo adiga ma ogid dadkaa la badbaadina inaad ku jirtid marka siraadka kaas baa la yihahda wa fii xadiidi abi saciid alkhudri waxaa xadiidkaas uu ku soo arooray inuu nebiga yiri huma yu'taa biاljisri fyujcal bayna dhahraanay jahanam qulnaa yaa rasuula allahi wama ljisru qaala madxadatun mazalatun calayhi khataatiif wakalaaliib uu nabiga aleyh salaat salaam yiri jahanama intaan markii mowqifka laga baxo buundadii baa la keenayaa waxaa laga buundada waxaa la samaynayaa jahanama dusheedaa la saarayaa markaasay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisii uu muxuu yahay jisriga aada sheegaysid markaasuu nebigu wuxuu iri waa meed oo macnaha dagaandegin ee madxado dagaandegin meel oo adoo meel kale soro ka soo degaysid camal waay mazalla haddana lugta ay kuu fakanayso markaasuu nebigu wuxuu iri calayhi khataatifu kalaaliib waxyaala dadka dafo markuu jisriga saas u yahay geesaskiisa waxaa ku taagan khataatiif oo lagu mathalo soo dhoweyn min baabi yani macrifati shayi weeyaan taqriib macrifati shay markii hilbaha la qalayo oo kale biraha sursuran kalaaliib iyo khataatiif liiraa kuwaasaa buundadii dhex markaad ku dhex socotay geesaskeedana kuwaasaa ku jira geesaskeeda kuwaasaa ka taagan marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka mu'minka ah inuu marayo inay dadka calaa qadri acmaalihim u marayaan oo waa maxay nin baa wuxuu u marayaa kalbarq hilaac oo kale ninnaaba wuxuu u marayaa indhaha la ysku qabto oo kale lamxilbasar yacni nin aad camalkiis uu wanaagsan yahay waa ninna wuxuu u maraya kalbarqi yacni waxaa weeyaan sida hilaaci oo kale midna wuxuu u marayaa ka riix dabayl oo kale mid wuxuu u marayaa buu nebigu yidhi ka ajaawidin alkhayl fardaha mideedo wanaagsan sidagu ordaysoo kale markaasuu nebigu wuxuu ihi fanaajin muslam fanaajin muslim fanaajin musalam wanaajin makhduush wa makduus fi naari jahannam yamuru aakhiruhum yasxabu saxba fanaajin musalam waxaa weyaa nin badbaaday oo nabadgelyo ku baray iyo waxaa ka mid a naajin makhduush mid meelo ay ka xagxagatay camal fiican uu leeyahay laakiin macaasi iyo wax baa ku dhex jiro marka kalaaliibtii aad jirkiisa meelo badan ka xagxaganayso iyo wa makduusun fi naari jahannama mid meesha ku dhacay markaasuu nebigu wuxuu iri yamuru aakhiruhum yasxabu saxban midna waxa weyaan asagoo dhulka ku garguuranayo midka ugu dambeeya kaas waay camal aada u liita bouha iyuu wataa shartiisina way badan tahay marka naaru jahanamana uma waajibin oo inuu badbaado ba ilaahay u qoray markaas si uu ku maro male ilaa inuu garguurta maahayn camalkiisi ninna waxaa weyaan ilbiriqsi buu ku maray ilbiriqsi nin sidii hilaaci buu ku maray nin si dabayshii uu ku maray nin sidii fardihii iyo geelii buu ku maray markaasay waxay u kala baxeen dadkii nin nabadgelsan oo waxba aan dhib ku arnuciyuunba isla markiiba ka baxsaday iyo nin ay meelo ka ka dhaawacday iyo nin naari jahanamo la geliyay marka siraadkaas asiga ah waxa weeyaan sida uu nebiga ku tilmaamay annahu adaqu min ashacr waxad min الsayf daxdu mazla laa tahbut calayhi qadamu ila man habatahu اllahu tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa ay kamid tahay waxaa weeyaan adaqu min ashacr tinta wuu ka fudud yahay macnaha sidii dinta oo kale u jilacsan tahay adaqu min ashacr tinta wuu ka jilacsan yahay wa axadu min asayf seeftana waa ka af badan yahay oo markaad lugta ku sii istaagtid wuu ku jaraya haddana waxa weeyaan waa meel god ahaan oo macnaha saas uma sinno waxa weeyaan hoosa loo degaya laa tathbutu calayhi qadam baa layiri gomadda kuma sugnaato ilaa man thabatahu allahu tabaaraka wa tacaala waxaa sii dheeraad ah annahu yunsabu fii dulmatin meel mugdi ah baa asiga dhan lagu taagaya oo macaha meel iftiin xataa ma aha waa mugdi marka mugdigaas markuu noqdo dadka waxaa la siinayaa nin kasta iftiin oo asiga calaa qadri iimaanihi ah meeshi waa mugdi waxa la marayana waa meel sidaas ciriiri ah dadka culammada soomaaliya markay sheegayeen waxay leeyihiin waxaa lagu tilmaami karaa dibiga oo looda ah kaadidiisa ninkii reer baadiye unbaa garanaya markuu dibigaas kaadinaya caarkii buu u warwareejinaya marka kaadidiisii meesha ay ku dhacda haddaad aragtid sidaasay iskaga daba wareegsan tahay marka waxa weeyaan markii la maraya siraadkana sidaasuu cariiri u yaho isaga daba wareegsan yahay waana mugdi meel oo haddana waxa weeyaan dagaan degin waay saas waa meel toosano oo cagta qabanaysa ma ah markaasaa mugdigaas haddana nin kastaba waxaa la siinayaa iftiin calaa qadri iimaanihi intuu iimaankiisa la egyahay iftiin la eg nin iimaankiisa daciif waaye waxa weeyaan tooshkii oo bitiriga uu ka dhammaaday camal yuu noqonaa nina iftiin weyn uu leeyahay iftiinkiisaas asigale ka faa'iideysanay qofka ku dhow xataa arki maayo liannahu saa loogu talagalay marka sidaa daraaddeed yaa ilaahay uu ku tilmaamay maalinta la yidhi waa yowma yaquulu lmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuur lahu baabun baطinhu fiihi الraxma wa daahiruhu min qibalihi اlcadaab maalintaas waay uu ilaahay yidhi maalintaas ay munaafiqiinta ilaan ummadda nebi moxamed maca munaafiqiinteeda marka hore lala keenaya meesha mowqifka ah markii meeshii mowqifka la yimaado laysla xisaabtamo oo layidhi haye siraadka hala maro mugdi bay ku gelayaan ilan wax ay haystaan male waa munaafiqiin wax iftiin ay haystaan male markaasa waxay ku leeyihiin liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumo muminiinta unduruuna naqtabis min nuurikum na suga nuurkiina aan wax yar ka qaadano meeshaan kaga badbaadne markaasaa waa lagu jeesjeesaya waxaa laleeyahay qiila irjicuu waraa'akum gadaashiina u laabta faltamisuu nuuran nuur meeshaas ka raadsada soo qaata markaasay gadaal u laabanayaan markay gadaal u laabtaan yaa faduriba baynahum bisuur marka jidaar weyn baa meesha yaa la dhigayaa lahu baabun baatinuhu fiihi araxma ninkaa asiga xagga uga gudbay naxariis waaye jannadii iyo baabkeedii buu sii galay wa daahiruhu min qibalihi alcadaab inta kale oo dhabarka jirtane waxa weeyaan cadaabkii macnaha nimankaa meel xun baa loogaga tegay marka waxaa la rabaa maalintaas oo nuuruhum yascىa bayna aydiihim wa biaymaanihim yaquuluuna rabbana atmim lanaa nuurana maalinkaas nuurkiisa kaas weeyaan marka nuurkaas haddaad rabto inuu kuu ziyaado maantood adduunyada joogta daacada ilaahay badso ilaahay ka cabso maalintaas waxa weeyaan maalin oo cid kastaba camalkiisa saalixa ah uu ilaahay ku badbaadinaya ayib marka kaas baa waxaa la yidhaahdaa maxaan ku idhaahdaa siraadki weeyaan siraadka markii la dhaafo waxaa imaan doonta mee la yidhaahda qanطara qanطaradaas waxa weeyaan waa meel yar markii mu'miniinta ay ka wada gudbaan naartana oo jannadan ay geli rabaan yaa wixii yar yarka ahaa oo aan imtixaankeedana laga soo baasay oo naaru jahanam ilaahay kaa soo badbaadiyey naarta waxaa la rabaa inay galaan dad quluubtooda saafi ay tahay ayaga dhan waxoo macaasi oo dhan ka hufan mu-aakhadaad aanan dul saarnayn marka wixii yaraa oo ayaga dhexdooda maray ninkii walaalkiis xantay ninkii dharbaaxtay ku dhuftay ninkii wax yaroo xoola ka qabay meeshaasa haddana xaqii yaray loo kala bixinaya waxaa la rabaa jannada markii la galo wanazacnaa maa fii suduurihim min khilin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin dad walaalo ahoo qalbiga iska jecel inay galaanaan la doona isku hal qalbi ah taasna ma noqon karto ayadoon xisaabaadkii laysku lahay aan la saafi garaynin sidaas baa qandarada waxay ku xigtaa markii laga gudbo matni jahanama jisrigii markii laga gudbo jannadina aan la gelin qandaradaas yar xisaabaadka yaryarka ah yaa meesha dadka loogaga hufayaa kadib baa waxaa laleeyahay jannada gala nin kasta jannada markaa uu galayo sidii gurigiisa adduunyada u yaqiini si ka fiican buu u yaqaanaa sidaas buu ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri marka ilaahay baa baraya nin kastaba jannadiis siduu meeshiisu maqaamkiisa u yaqaano marka jannada iyo naarti baa marka sidaa lagu kala galaya wamaa adraaka ma aljanna wamaa adraaka ma annaar waxa weeyaan wax la koobi karo laga hadli karo ma aha qur-aanka dhan markaad fiirisid waxa weeyaan fi nihaaya ilaahay towxiidkiisa iyo towxiidkaas waxa ka laasima oo janno iyo naar unbu yuu ka hadlaa qur-aanka marka sidaa daraaddeed baa waxaa weeyaan janno iyo naar haddayna jiri lahayn adduunyada cayaar cayaara iska noqo lahayd ilaahayna wuxuu yidhi afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malayseen inaan idiin abuurnay cayaar cayaar liannahu haddii aysan jirin janno oo dadkii adduunyada ku dadaalay oo ilaahay jidkiisa mare lagu abaalmarinay haddaysan jirin maxaan ku iraahdaa naar oo dadkii dhibka dadka u geystay aan lagu abaalmarinaynin waxaa ka laasimi laheed ninkii daalimkaha iyo ninkii madluumkaha inay wada sinaadaan taasna ilaahay cadligiisa way ka duwan tahay marka janno iyo naar baa lagu dambaynaa janno iyo naar halaga sheekay haddii la yihahdo kitaab gooni a buu noqonaya laakiin aaya iyo aayatayn un baan kuu soo qaadanaya sidaad ugu ogaatid naarta waxa weeyaan horta meel looga dhinta ma aha dadka naarta markay galaan haddii ay la dhihi lahay inta adduunyada caro taalo iyo bacaadkeedu xabad xabad loo xisaabay markay dhammaataad naarta sooaad naarta ka bixaysaan waa ku waa ku farxi lahaayeen aalaafi siniin kumanaan malaayiin sano yay ku qaylinayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuka jawaabta la siinaya bacda malaayiin sano inakum maakithuun baa laleeyahay aayad kale waxay ikhsa-uu fiiha walaa tukalimuun waxa weyan horta waa sidaasoo meel laga dhammaanay ma khaalidiina mukhaladiina ila alabad waay laa yukhrajuuna minha walaa hum yustactabuun naarta la yskama soo bixiyo marna laysagama garaabo mar haddaa geshid inta hore shafaacada iyo waxa ay imaanaysa waxa weeyaan way ka duwan tahay waxaan aan iloobay intaanan gaarin jannadii intaanan gaarin shafaacadii baan iloobay shafaacadii waxa weeyaan waxyaalaha muhimka a bay kamid tahay shafaacada waxay ka horeysaa siraadkii hadda aan ku tilmaamay oo mowqifkaasay ka dhacaysaa nuqdadaas waa muhim macnaha waxa weeyaan dadkii markay dhintaan barzakh oo beyn maalinta qiyaamintii laga gaaraya iyo adduunyada inta udhexaysa barzakh baan ku tilmaanay barzakhi markay kasoo baxaan mowqifkii bay joogaan mowqifka markay yimaadaan xawdkii baa la keenaya xawdkii waxaa ka dambeeya miisaankii xisaabti markay dhacaan shafaacadii baa ku xigto qabla siraad waa shafaacada waan soo iloobi marka shafaacada luga alcarabiya waxaa lagu yihahda alwasiila waalab yacni waxa dalab waxa oo qofka codsi yaa la yidhaahdaa shafaacada iyo wa su-aalu lkhayri lilghayr qof kaloo aad wanaag u weydiisid nin baad u tagto tiri war ninkan sidaan iyo sidaan waay ninaa fasalkii laga eriyey marka nin kaleo arday kale ama qof kale u shafaaca macalin ninkan duruuftii saas i saas weeyaan maanta u saamax inuu macnaha aad u ogolaatid fasalki inuu galo marka macalinka hadduu ardaygan kale jecel yahay wuxuu le khalaas fulanaan kugu dhaafay marka waxaad leeyahy fulaanu shafaca lifulaan fulaan fulaan buu khayr u weydiiyey saasaa luga alcarabiya lagu yihahda sharci ahaana waxaa la yidhaha shafaacada su-aalu llahi atajaawuza can اdunuubi wاlaathaami lilghayr ilaahay oo laga baryo inuu qofkan dembiyaashiisi u dhaafo ayaa la yidhaahdaa marka xaqiiqadeedana waxa weeyaan ilaahay naxariistiisa iyo deeqsigiisa yaa yowma alqiyaama wuxuu leeyahay ninkii dadka u jeclaa ee wanaaga adduunyada soo sameeyey wuxuu u fasaxayaa dadkii ayaga ay jeclaayeen iyo dadkii astaahilay maanta in loo shafeeco inay u shafaacaan marka malaa'igta waa shafeecay mursaliinta oo ambiyadii waa shafaacayaan mu'miniinta saalixiinta way shafeecayaan intaasoo dhan asxaabu dunuub ayaa loo shafaacayaa bishardi inay ahaadaan ahlu tawxiid nin gaala iyo nin munaafiqe shafaaca ma laha ayaga kuwaas kuwaa shafaaca ma laha marka shafaacada saddex shardi bay leedahay marka horeta waa inuu ilaahay idin bixiyaa ayadoo aan ilaahay idin ou bixinin yowma yaquumu اruux wاlmalaa'ikatu safan laa yatakalamuuna ila man adina lahu الraxmaan wa qaala sawaaba maalintaas waxaa weyaan ilaa ilaahay idin uu ka bixiyo waxal kelima ku hadli kara ma leh ambiyada waa maalinka ay leeyihiin ina rabbii qad gadiba alyowma gadaban lam yagdab qablahu mithlahu walaa bacdahu maalinkaa waxaa weyaan horta waa inuu ilaahay idin bixiyo marka kan waktigan waa la shafeeci karaa oo ilaahay subxaanah watacaala siduu u yiri yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu araxmaanu wa radya lahu qowla man adina waa nuqdadaas koobaad waay waa horta idin ilaahay in la helo midda labaad ninka wax shafeecaya waa nin laga raaliyahay nin dajaal ahaa oo sheegan jira inuu asiga dadka been xoolaha ugu qaadan jiro aniga jannada idin gelina dhahaya ma ah nin taqi ah oo alla ka cabsanaya oo jidkiisa ku taagan inuu ahaado waay wa radya lahu qowlan ilaahay ninmuu raalli qowlkiisa ka yahay inuu ahaadaa la doonaya oo waxaa weeyaan wa kam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shayئa ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaau wayarda waxaa laleeyahy maxay badan yihiin malaa'ig oo samada ku sugan shafaacadooda dadkii waxba aan ka deeqaynin ilaa min bacdi an yaأdana allah ilaahay markuu idma gadaasheed maaha liman ou u idmo inuu shafeeca yashaau ilaahay ou doono wayardaa raallina uu ka yahay marka qofka wax shafeecaya qofuu ilaahay raalli ka yahay waa inuu ahaada ayib midka kale ninka loo shafeecayo nin xataa shafaaca istaahilo ilaahay subxaanah watacaala towxiidkiisa la yimiday camalkiisii guud ahaan nin macnaha soomaalida waxay tidhahdaa ninkii quraac haystaa qadar loogu dara nin shafaaco astaahila waa inuu ahado laakiin nin sifar cala shimaal ah ooba towxiid ba aan lahayn sida gaaladii ay munaafiqiintii iyo wixii lamid eh kuwaa shafaaca ma laha marka waa inuu qofkii shafaaca leeyahay waa inuu raalli ilaahay subxaanah watacaala ka yahay labadaba ninka wax shafeecayo iyo ninka loo shafeecayo astaahil in loo shafeeco ahlu towxiid ah saddexdaas shardi markii la helo yaa shafaacadii yaa la helayaa markaas laakiin waxaa jirto shafaaca oo dadkoo dhan ay wada helayaan shafaacada waa shafaaca alcudmaa baa la yidhahda nebigaana si gaar a loo siiyey waa mowqifka marka la joogo oo kumanaantaasana la taagan yahay yay khalaa'iqda waxay leeyihiin sidaan kuma noolaan karnee ilaahay aan khalaa'iqdiisa ambiyada wa wanaagsan aan ilaahay aan shafaaca ugu dalabno marka aadam bay u tegayaan yaa aadamu khalaqaka allaahu biyadih wa asjada laka malaa'ikatahu wa anta abulbashar markaasay leeyahy ishfac lanaa cinda rabbika markaasuu aadam wuxuu leeyahay dembigii wuxuu soo xasuusanaa markuu jannada ku jiray geedkii laga rabay u cunay markaasuu wuxuu leeyahay aniga dembigaasaan hadda hor hore u galay idhabuu ilaa gayri marka nuux bay u tegayaan asiga waa cudur daaranayaa ibraahim buu u tegayaan waa cudur daaranayaa muusay u tegayaan wuu ka cudur daaranayaa ciisay u tegayaan asagoon dembi sheeganuu ka cudur daaranayaa ilaa nebi moxamed caleyh salaatu salaam looga yimaado markaasuu nebigu wuxuu leeyahy ana laha ana laha anaa maanta shafaacadaas iska leh markaasuu ilaahay u sujuudaya ilaahay baa wuxuu barayaa wuxuu ilaahay subxaanah watacaala ku ammaani lahay markaas baa waxaa lagu leeyahay nebi moxamed baa waxaa lagu leeyahay irfac ra'saka waqul tusmac washfac tushafac sidaas baa ilaahay uu ku leeyahay maanta waxaa weye sujuudda madaxa ka soo qaad dadkaad rabta uu shafeec waxaa tirahdana waa laga aqbalaya markaasuu leeyahy ilaahayow dadkan mowqifkan ka kala dir ninba meeshuu ou macnaha mutaysta ilaahay ou u dir ninkii naar mutaysta naara loo diraya ninkii maxaa mutaystay janno jannaa loo diraya marka dadka fiiri shafaacadaas nebiga ah waa laga wada faa'iidaystay oo dadka waxay u arkaan xataa ahlu naarta mowqifka la jooga inay naarta uga fiicantaha saasay ay u malaynayaan marka shafaacadaas waxaa la yidhaha alshafaacat alcudmaa ilaahay wuu tan ku tilmaamay almaqaamu almaxmuud waqul casaa an yabcathaka rabuka maqaama maxmuuda almaqaamu almaxmuud bimacnaa khalaa'iqdoo dhan gaaladeeda iyo muslimadkeeda nebigay mahadinayaan liannahu shafaacadiisa yaa ilaahay sabab ugu dhigay in mowqifka dadka lagu kala diro shafaacadaas caam waay nimay ku gaar tahay ma laha ayib marka shafaacadii waxay tahay iyo dadka loo shafeecayo iyo dadka wax shafeecayo waa soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaacaad buu gaar u leeyahay badan ilaa dhowr iyo toban gaarayso min abrasihaa waxaa ka mid eh nabiga inuu noo sheegay annahu dakhara shafaacatahu liummatihi nabiga wuxuu yihi kama fi xadiidi abi hurayra cinda muslim likuli nabiyin dacwat mustajaaba fatacajala kulu nabiyin dacwatahu wa ini اkhtaba'tu dacwatii shafaacata liummatii ywma alqiyaama fahiya naa'ilaة in shaء allahu man maata min ummatii laa yushriku biاllahi shayئa xadiidkaas nabigu wuxuu leeyay nebi kasta dacwo ummadiisa ilaahay ugu baryay yaa jirto ambiyadii kulligeed waxaa weyaan dacwadoodii waa soo hormarsadeen aniga nebigu wuxuu iri dacwadayda dibaan u dhigtay ummadayda inaan u shafaaca maalinta qiyaamada ah markaasuu nebiga wuxuu iri shafaacadaas waa idin soo gaari doontaa in shaa allah laakiin yay gaaraysaa man maata min ummatii laa yushriku billahi shay-an ninkii ummadayda kamid oon ilaahay u shariig yeelin laakiin ninkii asagoo shirki qeyb kamid ee ku jira u yimaad islaamba ha iska sheegtay hadduu rabee waxba faa-ida ninkaas ma laha in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka dadka waxaad og tahay inta muslimiin lasla sheeganayo arintaas wax badan baa yaa laysaga dambay doona wamaa aktharu nnaasi walow xarasta bimuminiin dad badanoo waxaa jira wamaa yuminu aktharuhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun dad badanoo inay sheegana ilaahay inay rumaynayaan haddana mushrignimo ku jira yaa yaa badan shafaacada nebiga waxaa kamid nebiga shafaacadiisa waxaa kamid eh sidaan soo sheegnay ahlulmowqifaa ka mid eh shafaacada nebiga waxaa ka mid eh calayhi salaatu wasalaam dad ummadiisa ka mid ah oo naar inay galaan ay u waajibtay inuu ilaahay ugu shafeeco naarta laga dhaafo waxaa ka mid eh qeyb ummadiisa ka mid eh ee naar galeen oo ilaahay intuu u baryay shafaacadiisa looga soo saarayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in ummadii markii naarta ninkii la gelina la geliyo ninkii jannada galayna u galo inuu ilaahay barid ula jeesanay ilaahay buu barya markaasaa maxaa leeyahy nabi maxamedo maxaa doonaysa ummadaydan doonayaa buu leeyahay markaasaa waxaa laleeyahay ummadaada intaad tagtid naarta ka soo saar marka qeybuu nebiga ka soo saaraya haddana waa laabanaya qeyb kaluu ka soo saaraya haddana waa laabanaya qeyb kale markaasaa waxaa laleeyahay man baqiya min ummatika fi nnaar markaasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay nebiga yaa allah lam yabqa min ummatii fi nnaari ilaa man xabasahu lqur'aan markaasaa waxaa leeyahy khalaas waay qur-aan ninkii sababtiisa naar ku galay shafaacadaada gaari mayse kasoo tag marka sidaas buu nebigu wuxuu iri alqur'aanu xujatun laka aw calayka marka qur-aanku wuu kula doodaya hadduu kuu doodane waxa weeyaan wax ku hor istaaga male ilaahay jannada uu ku geynaya hadduu kula doodane shafaacada nebiga xataa waa lagu diidaya marka qur-aanka waxa weeyaan hadhow waa laga hadal siinaya yaأti اlqur'aanu ywma اlqiyaamati tataqadamu suuraة اlbaqara wa alu cimraan markaasuu asxaabtooday u shafaacayaan buu nebiga aleyh الsalaatu salaam uu yiri marka waxaa la rabaa qur-aanka si gaara inaad u daryeeshid oo macnaha uu kaala hadlayo salafku waxay dhihi jireen aayad kasta waxaad u qaadataa mid adiga lagula hadlaya inay tahay adiga hadhihin qur-aanka makhalaa'iqda loo soo dejiye laakiin waxaad ictibaartaa risaalo ilaahay uu kuu soo diray adiga gooni uu kugu soo diray walidaalika ilaahay wuxuu iri falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin dadkii lasoo diray oo ambiyadana waa la weydiinayaa dadkii wax loo soo diro ayaga oo dacwada laga rabayna waa la weydiinayaa waxa wax lagu weydiinayo faysalka inan qur-aankii waaya marka shafaacada nabiga caleyh salaatu salaam aaday u badan tahay wa hunaaka shafaacatun hiya acdamu shafaacaat waxa weeyaan waa shafaacatu rabi alcaalamiin ilaahay shafaacadiisa weeyaan marka ilaahay wuxuu dhihi doonaa jala jalaaluhu kamaa sida ku sugnayd xadiidkii muslim fayaquul اllahu tabaaraka wa tacaala shafacat اlmalaa'ikatu wa shafaca الnabiyuuna wa shafaca اlmu'minuuna walam yabqa ilaa arxamu الraaximiin ilaa shafaacatu arxami الraaximiin ilaahay wuxuu leeyahay malaa'igtaydii waa shafeecday rusushii waa shafeecday dadkii mu'miniinta waa shafeeceen marka waxaa dhiman ilaahay shafaacadiisa buuri jala jalaaluh markaasuu fayaqbidu qabdata min annaari fayukhriju minha qowma lam yacmaluu khayran qad wa hadihi acdamu shafaacaat dad khayr ay sameeyeen ayn jirin oo un ahlu tawxiid bas keligood ahaayeen yaa ilaahay jannada yuu kasoo wada saaraya taasaa shafaacada ugu weynin badan waay liannahu ilaahay oo kariim ah markuu doono inuu ummadiisa u naxariisto waraxmatu wasicat kula shay dadkao dhan way wada gaaraysaa marka dadaa la rabaa shafaacada marka intaas aan kusoo gaabsano shafaacada mowqifkiia dhacay kadib siraadkii baa ku xigo kadib siraadkii baa ku xiga siraadkiina waa taan sharxay waxay ahayd shafaacada inaan ka hormariyo waa sahwiye marka waxaa kusii xiga markaas siraadki siraadki waataan kuu sharxay siraadki markii laga baxa qandaradiia ku xigto qandaradaas waa meel yar oo dadka lagula xisaabtama xisaabtaadki yaryaraa laga hufaya kadib jannada iyo naarti baa la gelaya marka naarta iyo jannada hadee waa wax la wada ogyahay ninaan ogeyn malaha naarta waxa weeyaan waataan kuu sheego horta waxaa weeyaan sida loo gala meel loogaga soo baxa meel dhammaanaysa ma ah oo waa tii markii malaayiin sana ay ku qayliyaan laleeyahy ikhsa-uu fiiha walaa tukalimuun midda kale waxa weeyaan cadaabka xooggiisa wax la tilmaami kara ma ah wa maca daalika meel laga dhimanayana ma ah yatajaracuhu walaa yakaadu yusiiquhu wa yaatiihi almowtu min kuli makaanin wamaa huwa bimayit wax asbaabtii lagu dhiman lahay iyo dabka culayskiisu wax la koobi kara maaha maca daalika naftina kaa bixi mayso waa lagu noolaynaya ilaahay wuxuu iri sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda gayraha liyaduuqu lcadaaba dadka naarta la geliyo qofka moogtahay waxaan haduu u barto haddii maanta qoraxda la istaajiyo uu maalmo dhan istaagnaada marka dambe waa la qabsanaa sidii naarta kuleelkeeda qofka uusan ula qabsanin yaa waxa weeyaan maqaarkaa laga bedela ilan qofka xanuunka wuxuu ku dambeeya u ku dareemayo waa maqaarka maqaarkii kulamaa nadijat juluuduhum markii ay maqaarkoodu bislaadaan badalnaahum juluudan hayrahaa buu ilaah yidhi maqaarka waa loo bedelaa mid cusub oo kuleylka uu taabanaya lagu bedelaya waxaa loo yeelaya liyaduuqu lcadaaba ilaahay wuxuu sheegay in dadkaas biyo la siinayo biyahaas la siinayo yashwi lwujuuh biyaha markii dadka oonka qabanayo biyihii cab markay is yiraahdaan wejiga marka lasoo dhoweeyo wejiga dhan waa waa daadanaya talfax wujuuhahum nnaaru wahum fiiha kaalixuun faruuriyihi iyo wixii dhan waa hoobanayaan fiiri naarta culayska inta ay ka qabta arag waqtigeeda waa dheeryahay ma dhammaanayo xanuunkeeda wax la taxamuli kara ma aha la dhiman maayo hade meel oo maxaan ku irahda nafta ay ku daynaysa ma aha wahaakada ila alabad sidaasa ayaa lagu noolaani marka waxa weyaan naarta wax la koobi kara haddii halaga sheekeeya la yidhaahdo ma jiraan marka qof kastoo waxaa la rabaa inaad ilaahay ka baridid inuu naar kaa badbaadiyo sida looga badbaadi lahayna taladeeda aad samaysid waa nuqdo weyaan nuqdada kale oo muhimkaa oo inaad ogaatid ay tahay waxay tahay inaad jannadiina ogaatid jannada ilaahay wuxuu yidhi wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wa taladu اlacyunu wa antum fiiha khaaliduun yaa nafta bani aadamka wax allaala waxay rabto yaa jannada ku dhex jiro waxaa dheeraad eh wa antum fiiha khaaliduun haddana waxa weeyaan waad ku waaraysaa marka haddii jannadaha laga sheekeeye la yidhaahdo waxa weeyaan wax laga dhammaanayo ma ah nabiga siduu yiri oo kale wa fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax weliga aadan maqlin oodan arkin qalbigaadan aan ku soo dhicin aad waxaad ugu tegaysaa jannada marka dadka jannada ku jira ilaahay nicmada uu siinaya jala jalaaluhu wax annaga hadda aan koobi karna ma ah marka janno iyo naar sidaas fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir waxaadse ogaataa naarta dadka galayo iyo dadka jannada galayo wax laisbarbar dhigi kara ma ah nabiyullaahi aadam markii mowqifka laga dhammaado yaa waxaa laleeyahy yaa aadamu akhrij bacatha annaar dadka ahlu naarka ah dadkaada oo bani aadamka u soo bix markaasuu leeyahy ilaahayu kan bacathu nnaar naarta imisaa yaa qeyb ahaan ay u leedahay markaasuu nabi ilaahay wuxuu ku leeyahay min kuli alfin tisca miatin wa tiscatan wa tisciin kun qufoodoo kunkii qufoodbo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta u soo bixi hal qufaa haray bal u fiirso marka inta ay tahay yowman yajcalu wildaana shiiban maalinta laleeyahay waa kunkii kastaba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naara iska leh markay saxaabatu rasuulillaahi xadiidkaas markay maqleen yay kulligeed inay ooyaanay bilaabeen bakow markaasuu nabiga yiri waxaa weeyaan arintaas ha ooynina liannahu uman badan baa idinla jiro waxaa layidhi min kuli alfin tiscumia wa tisca wa tisciin badigood nebiga wuxuu ku tilmaamay yajuuj wa majuuj a laga keenaa buuri awlaad ibliis waxaa idinla jirta laba fariiq maa kaanataa fi ummatin ilaa kaharataah laba ummad baa idinla jirta owlaada ibliis iyo yajuuj wa majuuj xisaabta dhinacay kugu jiraan marka kuwaas waa waxa badigood meesha ku tegaya markaasuu nebiga wuxuu iri waxaan rajaynayaa inaad ahaataan rubaca ahliljanna markaasay farxad markaasu haddana waxaan rajaynayaa buu iri inaad noqotaan thulutha ahlijanna saddex marka loo dhigo dadka inaad qeybta qeyb keligiin aada noqotaan haddana nebigu wuxuu iri wa arju an takunuu nisfa ahliljanna marka bishaaro aada u qiimo badan weeyaan marka nin kasta waxaa la rabaa inuu sidaas u dadaalo siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkaas wanaaga badanna uu heli kari lahaa marka janno iyo naar nuqaadkaas yaraan ugu kaafsamaynaa waxaan rabnaa marka musanifkii inaan ku laabanno oo hadda aniga sidaasaan kugu sharxay kulligeed sidaad u ogaatid yowma alqiyaama ama yowma alaakhir waxaa dhici doona suuradaas inay tahay ina sidaa ku ogaatid oo dadkii markii qabriga laga soo saaro mowqifka ay imaanayaan mowqifka haddaa yimaadaan xawdkii nebiga la keenayo kadib miisaan iyo xisaab uu imaanayo kadib shafaacadii ay dhacayso kadib siraadkii la marayo qandaradii kadib la marayo naar iyo janno midkood loo dambeynay sidaas u tasawur waxa meesha ka dhici doono marka musanifka siduu u tanaawulay baa markaan aan u laabanayna wax yaruu ka sheegay intuu sheegayna tafsiil ma uusan gelinin liannahu qur-aankii markaad u laabatid wixii wayba iska cadcadyihiin markaasuu musanifku wuxuu leeyahay isagoo ka hadlayo cinwaanka uu ninka muxaqiqa uga magac daray alshafaacatu walxawdu walmacaad walxisaab wa yaquuluuna waxay leeyihiin bimacnaa yactaqiduuna ina allaha ilaahi yukhriju min annaari naarta wuxuu ka soo saarayaa qowman dad oo min ahli tawxiid ah yuu ka soo saari doonaa bishafaacati shaaficiin dadka shafaacaya shafaacadooda sababteeda uu ilaahay uga soo saari doonaa wa ana shafaacata shafaacadana waa xaq oo waa sugan tahay walxawda wa ana alxawdane xaqun waa sugan yahay xawdka waa balligii ama waa darkii nabiga aleyh salatu salaam si gooni loo siiyey oo biyaha laga cabaya ummadiisa ay ka cabayeen iyo wlmacaada masdar miimi a wa ana almacaada macaadkina xaqun waay macaadki waxaa weeyaan waa soo bixitaankii waay wاlxisaaba wa ana alxisaaba xaqun xaq weeyaan intaasuuba musanifka hadda kaga dhaafay siduu hadda u bandhigay fiiri hadirtaan xawdkii iyo macaadkii xawdkii soo hormariyay baynamaa macaadka oo soo celinta ayaa horey xisaabta way kasii wada dambaysaa marka intaas buu ku gaabsaday sharxina waataan kuu soo hormariyey sidaas awgeed marka macnihii aan kuu sheegay unbaad la aadaysa markaasuu musanifka haddana wuxuu iri tarku shahaadati liaxadi min almuwaxidiina biاljannati aw innaar waxaa cinwaankaas sameeyey ninkii muxaqiqa ah ee kitaabka taxqiijiyey tarku shahaadati in loo markhaati kaco layska dhaafo liaxadin loo markhaati kaco oo min almuwaxidiina kuwa alla ee keliyeey oo ilaahay towxiidkiisa qiray biljannati in loo qiro la dhaafo aw innaar nin ahlu towxiid eh hadhihin adiga naaraad gelay ama jannaad gelay hadhihin liannahu ninka gaalada ah waa loo qiri karaa waxaa laleeyahay hadaad gaalnimadii ku dhimatid naaraa gelay sidaasaa laleeyahy laakiin nin ahlu tawxiid eh labadaba haddii uu wanaag badan sameeyo oo tira adiga soo maaha wanaagaan sameyn jahlunajanaad tahay ama asoo ahlu tawxiid ahoo macsi iyo balaayo dhan samaynayo naaraad gelay hadhihin liannahu caaqibada wax og ma laha markaasuu musanifku wuxuu leeyahay walaa yaqacuuna walaa yaqطacuuna calى axadi min ahli اlmilati walaa yaqطacuuna ma gooyaan calىa axadi axad oo min ahli اlmilati dadka diinta u saaxibka ah uma uma macnaha go-aamiyaan annahu min ahli اljanna inuu yahay ma u go-aamiyaan aw min ahli الnaari inuu yahay maxaa dhacay wuxuu iri markaa musanifka lianna cilma daalika midkaas ogaalkiisa yagiibu canhum ayaga wuu ka maqnaanaya oo nin ogaan karo ma jiraan laa yadruuna ma ogaan karaan calaa maada almowtu mowtka maxuu ahaan doonaa markii la dhimanayo qofka xaalkiisa wuxuu ahaan doono nin ogaan kara malah maanta wanaagan kaaga jeeda laakiin wanaagan maku dhima doontaa mase isbedel baa kugu imaan doona ma ogi aniga marka sidaas baa wuxuu leeyahay laa yadruuna dadkii ma ogaan karaan calaa maada almowtu mowtka muxuu ahaan doonaa a cala alislaami muu ku dhiman doonaa am cala alkufri muu ku dhiman doonaa dee qiyaamada adduunyada waa la wada ogyahayoo dad badanaa jiro yusbixu mu'minan wa yumsi kaafiran wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafiran marka waxa ma aha mar haddaad islaam noqotid ina weligaa islaamnimada aad ka baxaynin ma ah walaakin yaquuluuna a'imat اlxadiid waxay leeyihiin iyo dadkii ahlu sunnada ahay ina man maata ninkii dhinto cala alislaami ku dhinto mujtaniban lilkabaa'iri dembiyaasha waaweyna ka fog iyo wal ahwaa'i hawado la raaco iyo wal aathaami dembiyaasha oo la sameeyo waxay leeyihiin fahuwa min ahli اljannati qaacida guud waaye qof gooni uma dhahayaan laakiin waxay leeyihiin ninkii ahlu tawxiid a oo asoo dembi waaweyn aan samaynayninna dhinto ahlulbidcana aan ahayn oo ahlulahwaa aan ahayn macaasidana aan lagu aqoonin ninkii sidaas ku dhinto ayan kaana inahu min ahli iljanna sidaasay leeyihiin buu leey laakiin fulaano bicaynihi dhimaa ninkan lama oga laakiin ninkii wasfigaas laga hela ahlujanna buu noqonay waxa uu daliil abuu iri liqowlihi tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati walam yadkur canhum danba muuri ina aladiina aamanuu dadka alla rumeeyeen wa camiluu saalixaati camalka wanaagsanna sameeyeen ulaa'ika kuwaas hum khayru lbariyati makhluuqaadka kuwa ugu khayr badan waay jazaauhum abaalmarintoodane waxa weeyaan cinda rabbihim rabbigooda agtooda ay ku leeyihiin abaalmarinta jannaatu cadnin waay marka fiiri hadda qof looma ballan qaadin laakiin waxaa layihi tilmaantaas ninkii laga helo waa ahlu janna oo marka waxaa weyaan ninkii ilaahay rumeeyo camal saalixna samaysto oo dadkaas marka waa dadka dadka ugu khayr badan abaalka ilaahay agtiisa ay kuleeyihiinna waxa weeyaan inuu ugu abaal mariyo jannaatu cadnin jannaatu cadnin jannadii lagu nagaanayo way marka taas waa la dhihi karaa waa nuqdada koobaad markaasuu haddana yidhi waman shahida lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam ninkuu nebiga u markhaati u qiray bicaynihi asiga naftiisa wasaxa lahu qofkaas oo u ansaxay daalika midkaas canhu can nabiy ugu ansaxay fa inahum dadkii ahlu xadiidka ahay ama aimatu sunna yashhaduuna lahu way u markhaati kacayaan bidaalika waxayna ugu markhaati kacayaan oy itibaacan lirasuuli llahi sal alla alيh wasalam ayagoo nabiga raacaya iyo wa tasdiiqan liqowlih nabiga hadalkiisoo la rumaynay tan waxaa lagala jeedaa marka yani si guud dadki janno waa loo wa waa loo qiri karaa ninkii camal fanaagsan sameeyo tawxiid ku dhinto asoon dembi laheenna dhinto janno waa galaya waad dhihi karta waa hal qeyb waa qeybka labaad dadkii gaar ahaan nebigu ugu markhaati u ballan qaaday ama uu u sheegay janno inay galayaanne ayagana janna aad u qiraysaa mathala abubakrin cumaar sacd bna abi waqaas wagayri dalika cala casharati اlmubashariin iyo dad badan oo ayaga bilaal uu qeyb ka yahay ou qeyb ka yahay cukaasha dadkii nebiga qof qof janno ugu ou u sheegay annagana waxaa weeyaan jannadii baan u sheegaynaa janno inay ahlu janno yihiin aan u markhaati kacaynaa maxaa yeelay nebigaana ku raacaynaa hadalkiisana waa rumaynaynaa marka shaksi bicaynihi jannaad la gelay lama dhihi kara ilaa ninkuu nebiga u ballan qaaday mooye inta kalena wasfi ahaan sidaas waay marxaba wman shahida lahu nabiyu sal اllau alيh wasalam ninkuu nebiga u markhaati kacay bicaynihi asiga qofkan shaksiga shaksigan asiga cayntiisa ninkuu yiri fulaanow adiga ahluljannaa tahay ninkuu nebiga ku yiri ayagana way u markhaati kacayaan laakiin maxaa shardi ah wasaxa lahu dalika canhu wasaxa ou ansaxay lahu lidalika shaksi dalika shahaadadaas ay u ansaxday canhu can nabiy ay ugu ansaxday ninkii nebiga shahaada ugu ansaxday laakiin haddii xadiidkii la wariyo xadiidka uusa daciif noqdo qofkaas markhaati looma noqon karo fa inahum dadkii ahlu sunna ah yashhaduuna lahu bidalika ninkaas ahlu janna ay u markhaati kacayaan itibaacan lirasuuli اllahi sal اllahu alيh wasalam iyo wa tasdiiqa liqowlihi marka waxa weeyaan dadka marka oo janno loo kacay marka nin dhihi karo aniga dad baa addunyada waxay leeyihin aniga weli baan ahay ahlu jannaan ahay marka fulaan iyo fulaan iyo fulaan iyo qabiilo fulaan anigaa u shafaacay dembi lagama rabo ninkaas waxaa weya saasuuba dembi ku galayba marka musanifka hadda in aladiina aamanuu wacamilu saalixaati walam yadkur canhum denban yuu sharaxaan u geliyey yani niman dembi lahayn waa yaryahay laakiin waxaa loo jeeda hadda dadka uu ka hadlayo dadka toos jannada u galayo oo naar lasoo marinaynin buu ka hadlay musanifka laakiin dad oo mu'miniin ah laakiin dembiyaal badan wato oo ilaahay shafaacada ugu dhaafayo waa soo sheegin oo jannada hore loo gelinaya qaar waxaa jira ahlu tawxiid eh oo dembiyaashii markay naarta intay ku galaan intaasoo kumanaan sana ay ku jiraan laga soo saaray oo jannada u dambeynayo ahlu tawxiid oo dhan jannaday u dambeynayaan laakiin musanifka dadka jannada uu leeyahay waxa weeyaan waa dadka hadirtaan hoori jannada ka galaya oo naar lasoo marsiinayn marka walidaalika iyadoon qofka gaarka aan janno loo martiqaan loo oo aan loo ballanqaadi karin laakiin waxa weeyaan haddana dadkii ma sino ninkii wanaag iyo toosnaan lagu yaqaano khayra loo rajaynaya ninkii xumaan iyo fisqi lagu yaqaanana waa loo cabsanaya laakiin ninkan oo khayrka loo rajaynaya janno looma ballanqaadi karo oo annaga jannaad la gelay ma dhihi karno ilaa nebiga ninka u markhaati kacay mooye oo u ballan qaaday ninkan oo xumaanta ku jiro waanu cabsanaynaa inuu naar galo laakiin haddana ma dhihayna naaraad hore ka gelay lannu inuu hagaagaa dhici karto sidaasaa loo jeeda walidaalika taxaawi wuxuu iri narjuu lilmuxsiniina wa nakhaafu cala almusii'iina dadka oo wanaagsanna waxaan waxaa u rajaynaynaa inay janno iyo wanaag helaan kuwa xunxunna waanu cabsanaynaa naar inay galaan laakiin uma uma baalanqaadi karno marka waxaa uu daliil ah nabiga xadiidkiisa ibnu mascuud ina axadakum qad yacmalu bicamali ahli اljannati xata ida maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi kitaabuhu fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkhulu الnaar o kama qaala salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu iri waxaa dadkan aan loo lahay ninkii wanaag sameeya jannadaad geli aan loo ballanqaadi karin midkiin adinka idinka mid ahaa laga yaabaa inuu camal wanaagsan oo dadka jannada lagu gelaya camalkii jannada lagu gelaya oo kale inuu samaysto ilaa uu jannada kaga dhowaado bimacnaa waxaa weeyaan camalka uu samaynayo sababtiisa uu jannada kaga dhowaado markaasaa wixii u qornay baa yaa yaa ku dhacayo marka isbedel baa ku imaanaya camal wuxuu samaynaya camal ahli naar naartuuna gelaya marka maadaama saas ay jirto yaadan dhihi karin ninkii wanaag maanta sameeyo adiga ahluljanaata aadan dhihi karin lianna alcibrata bilkhawaatiim wاlkhaatima laa yacrifu biha laa yacrifuha ila اllahu tabaaraka wa tacaala laa yaclam biha ila اllahu tacaala marka sidaas weeyaan laakiin dadka mu'miniinta ah ninkay ku ay itifaaqaan inuu ahlu khayr yahay rajo fiicana laga qaba sidii xadiidkii saxiixeynka ay ku soo arooray nebiga janaasa lasoo marsiiyey dadkii wanaag ah fulaan miya allah ninkaan wanaaga badnaay fulaan miya ninkii wanaaga badnaay dadkii wanaag nebigu wuxuu ri wajabad nin kalaa lasoo marsiiyey kii miya alxamdulilah kan ilaahigiina dhaafiyey ummadda way ka raysatay markaasu haddana wajabad markaasaa ilaahay rasuulkiiso wajabad baad leedahay maxaad kala jeedaa markaasuu wuxuu ri midkii hore wanaagaad ku sheegteen wajabad lahu ljanna kana xumaanaad ku sheegteen wajabad lahu naar buu nabiga caleyh salaatu salaam yidhi marka dadka muminiinta ah ninkay si gooni ah ay u markhaati kacaan inuu nin fiican inuu yahay fiicnaantaasa ilaahay idinkiis insha allah u khatimaa laakiin lama dhehaya sideedaba waxa weeyaan go-aan waaye oo ninka wanaagga noogala muuqdo waxaan anaga ka ogeyn inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ogyahay oo hadhow wax ku mutaysto sidii ninkii jihaadka ku dhintay oo maanta markii saxaabadii arkeen ay yidhaahdeen fulaan wallaahi wuxuu qabanaya cid qaban karto waa nagu yar tahay bay yidhaahdeen markaasuu yidhi yaa waa nabiga ninkaas fulaan markaasuu inahu min ahli naar buuri dadki fiiri wanaagay u markhaati kaceen ay yidhaahdeen ninkaas wuxuu qabanaya in qabanna waan ka caajisnay liannahu gaaladii oo dham u laayay markaasuu ninkii la daba kacay waa la fiiri fi nihaaya markuu dadkii laayay asiga waa dhaawacmay intuu dhaawaca ku adkaysan lahay iyo intuu qabtay buu markaas warankiisii intuu feeraha iska saaray buu dhabarka isaga bixiyey marka nin naftiisa dilana waa ahlu naar sidaasuu naarta ku mutaystay marka anagu qofkii wanaag waa noogaga muuqan karaa laakiin fi lwaqti nafsihi waxaa dhici karta wax hoosoon anaga ogeynuu ilaahay og yahay inuu ku naar mutaysto almuhim waxa weeyaan ninkii towxiid ku dhinto camal saalix ku dhinto jannou galaa aan leenahay laakiin fulaanow adigaa ku jirtid ma dhehino ninkou nebiga u markhaati kacay oo u ballan qaaday janno inuu galayane ou ilaahay uga waramayne ninkuu nebiga uga waramay ilaahay inuu janno geli doonane waxaanu leenahay adigana ahlu janna tahay abuu bakrin ahlu janno weeyaan cumar ahlu janno weeyaan maxa abuu cubayda ahlu janno weeyaan sacdun wa saciid ahlu janno weeyaan wahaakada sidaasaan leenahay musanifka marka inta wuxuu hadana geli doonaa inuu ka sheekay cadaabu lqabri hadda fiiri macaadkii buu kasoo hadlay xisaab buu kasoo hadlay ama uu soo sheegay hadal lama dhihi kale kacanaawiin ahaanuu u sheegay markaasuu haddana wuxuu dhexgeliyey qofka inaan janno loo maraan loo ballanqaadi karin ama aan jannaad gelay aan la dhihi karin markaasuu haddana wuxuu u laabtay cadaabuulqabri oo bidaayati ariiqba ah oo qofka adduunyada markuu ka dhinto ee uu dhinto qabriga la geeyo cadaabka ama wanaaga ou la kulmi karo cadaabuulqabri iyo wa naciimulqabrina meeshii way ku jirtaa ma aha macnaheedi ninkii qabri galoo dhan waa la cadaaba ma aha nina waa la cadaaba nina waa loo nicmaynaya taasaa lagala jeedaa marka wuxuu iri musanifku wayaquuluuna waxay leeyihiin ina cadaaba alqabri xaqun yani yaquuluuna yactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ana cadaaba alqabri xaqun inuu yahay yucadib allahu ilaahi waa cadaaba man istaxaqahu cadaabka ninkii muta in shaaa wa in shaaa cafaa canhu haduu doonana ilaahay wuu cafiya marka cadaabka waxa weeyaan ninkou doonana ilaahay wuu cadaaba ninkou rabana ilaahay wuu cafiya لqowlihi tacaalى annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wa ywma taquumu الsaacaةu adkhiluu aala fircawna ashad اlcadaab annaaru naarti baa yucraduuna calayha yaa loo bandhigayaa guduwan subaxi iyo wacashiyan galabti marka naartaas waxa weeyaan adduunyada qofka intuu nool yahay naar laguma cadaabo hadda waa wada aragnaa gaalo iyo muslim waa la wada noolyahay isla si a loo wada noolyahay laakiin waa qabrigii markaasuu wuxuu yihi ilaahay wa yowma taquumu saacatu maalinta qiyaamada ay dhici doonto waxaa la dhihi doonaa adkhiluu geliya aala fircawna fircawn aalkiisu asigana kamid yahay ashad alcadaabi geliya marka haddii wa yowma taquumu saacatu la yiri saacada maalinkay dhici doonto marka naarta ka horeysa maxay noqon kartaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiyan maalin kasta naaraa loo bandhigaa layidhi ilaa laga gaara maalinta qiyaamada ka dhacayso marka ilaa laga gaara qiyaamada ka dhacaysa qiyaamada maxaa ka horeyn kara waay waxaa ka horeyn kara qabriga cadaabkiisi marka aayadda sidaasay sariix ku tahay waxaan shalay kuu soo sheegay inuu ibnu kathiir tafsiirkiisa uu ku yidhi aayaddan waa waa asal weyn oo liahli sunna calى ithbaati cadaabi اlqabri wa naciimihi intaba waa ku jiraan marka wuxuu leeyay musanifka faahbata lahum ilaahay wuxuu u sugay maa baqiyat اdunyaa adduunyada intay baaqi tahay cadaaban uu u sugay bilguduwi lacadaabay wاlcashiyi duuna maa baynahumaa waxa u dhaxeeya iyagoon la cadaabaynin yani subxi iyo galabtii baa la cadaabaya galabtiina duhurkiina way nasanayaan macnaha saasuu musanifka hadda u jeeda ayib xataa idaa qaamat alqiyaamatu qiyaamada hadday dhacdo cudibuu waa waa la cadaabayaa ashad alcadaabi cadaab midka ugu adag bilaa takhfiifin canhum ayagoon laga fududaynaynin kamaa kaana fi dunyaa adduunyada siday markay ku jireen ay u ahaayeen marka musanifka waxay ahayd kamaa kaanuu fi lqabri inuu yidhaahdo adduunyada waxaa weyaan cadaab oo hadda la taaban karo gaalada muslimiinta kaga duwan yihiin masaaibtaas dhacaysa ha u badnaadeeno cadaab nafsiba ha cadaabnaadeeno laakiin kaa looma jeedo asiga hadda wuxuu u jeedaa adduunyada waa lagu cadaabayaa galab iyo subax duuna maa baynahumaa inta u dhexaysana waa laga fududaynaya waa taa qabrigii waa qiyaamada markay dhacdane cadaab isku wada xiran aadna u kulul baa la cadaabaya sidaas u jeeda bilaa takhfiifin canhum kamaa kaana fi dunyaa addunyada kamaa kaana fi lqabri bay ku fiican tahay meeshaas wa qaala tacaala ilaahay wuxuu iri waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa baa ku xigta asiga intaasuu musanifku soo qaatay waman acrada can dikrii ninkii aniga dikrigayga ka jeesto oo diintayda lagala jeedaaye fa ina lahu ninkaa wuxuu leeyahay maciishatan dankan nolol aad u cariiri ah yacni wuxuu ula jeedaa qabla fanaa'i dunyaa adduunyada intayna dhammaanin horteed waa liqowlihi bacda dalika wanaxshuru yowma alqiyaamati acma musanifka adduunyada wuxuu ku darowhayaa barsakha naftigeeda adduunyadu ku darowhaya laakiin fatrada in lakala bixiyaa fiicnaan lahayd adduunya waxaa loo yaqaanaa ilaa qofka uu ka dhinto markuu dhinto qabriga u galo ilaa qiyaamada la gaana barsakh in loo bixiya saddexdaas weeyaan asiga wuxuu ka tilmaamay qiyaamo yowma alaakhir iyo yowma dunyaa buu ka tilmaamay keli ah marka wuxuu leeyahay adduunyadii waxayd ku leedihiin nolol cariiri ah wuxuu ula jeedaa buu ri adduunyada intayna dhamaan horteed waxaa uu daliila wanaxshuru yowma alqiyaamati acmaa qiyaama hadii la gaarana indha la-aanan ku kulminaynaa marka noloshay cariiriga waa adduunyo midaan oo qiyaamadana waxa weeyaan waa indha la-aan iyo cadaabkii wa marka bayana ilaahay wuxuu caday buuri musanifka ana almaciishata danka nolosha cariiriga ah qabla yowma alqiyaamati qiyaamada ka hor inay dhici doonto wa fii mucaayanatina annaga aragtiinadeenna alyahuuda waاnnasaara wاlmushrikiin aan aragno fi lcayshi ragad ceysha ceysh fiican inay ku nool yihiin waan aragnaa io wاrafaahiyati fi lmaciisha barwaaqo ay ku nool yihiin waxaan ayaan aragnaa taas waxay tusinaysaa maa yuclamu bihi in laga ogaan karo annahu lam yurid bihi ulama jeedo diiqa risqi risqiga cariirnimadiisa fi lxayaati dunyaa uu cariiri ku yahay loolama jeedo waa liwujuudi mushrikiina mushrikiin baan aragnaa oo joogto fii sicati min arsaaqihim ayagoo maal badanna leh wa inamaa araada bihi nolosha cariiriga wuxuu ula jeedaa bacda almowti dhimashada gadaasheed iyo wa qabla alxashri intaan lasoo kulmo horteed oo qabrigii a waay marka fiiri musanifku wuxuu leeyahay macnaha guud markaa fahamtid waxa weeyaan waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan macnaheeda waxbuu ku leeyahay inta adduunyada la joogay waa marka asiga adduunyada wuxuu ku darayaa fatradii qabriga lagu jira adduunyaday qeyb uga tahay musanifka ayib markaasuu wuxuu iri waxaa u daliila wanaxshuru yowma alqiyaamati acmaa markuu yidhi in qiyaamada wixii ka dambeeya cadaabkaloo gooni ay tahay tan kalena adduunyadana ay nolol cariiri ay tahay markaasuu wuxuu iri maadaama adduunyada aan aragno gaaladii oo yahuud leh oo kirishtaan leh oo mushrikiin leh inay qaarkood nolol fiican oo annagana lamid eh qaarkood inay naga nolol fiican yihiin ba ay dhici karto maadaama adduunyada aan ku aragnay yay waxay u daliil tahay taasne adduunyada nolosheeda inaysan ahayn ee dankigaas inaysan ahayn ee lagala jeedo markii la dhinto intaan lasoo bixinin horteed oo qabriga lagu jiraa lagala jeedaa bal u fiirsa daliilka musanifka inaad fahamtid saas waay maadaama ilaahay wanaxshuru yowma alqiyaamati acmaa u iri qiyaamada wuxuu iri gooniyaa loo sheegay dankiga nolosha cariiriga ane waxaa waxaa waajib a buu leeyahy inan adduunyada aan ku fasirno adduunyadii laba u kala qaaday marka adduunyada inta nal nool yahay taas looma jeeda buu leeyahy leanna waxaan aragnaa gaalo badan oo nolol fiican ku nool hadda sida hadda annaga zamankeena aan aragno markaad maanta yurub iyo maraykan iyo aad fiiris nolol ahaan haddii la yirahdo wayba naga horeeyaan marka nolol oo danki ah adduunyada ma aha taas lagalama jeedee nolosha cariiriga ah oo adduunyada ah waa markii la dhinto qiyaamadan aan la gaarin dhexdeeda yaa qabriga inuu u daliishto u rabaa cadaabkii qabriga inuu u daliishto marka musanifku wuxuu iri waxaa uu daliila waman acrada ninkii ka jeesta can dikrii aniga dikrigaygo diinta lagala jeedaa fa ina lahu ninkaas wuxuu leeyahy maciishata nolol dankan cariiri ah yacnii wuxuu u jeedaa qabla fanaa'i dunyaa adduunyada intayna dhammaanin oo asiga adduunyada waxay ugu dhammaanaysaa markii dadka qubuurta laga soo saaro adduunyada meeshaasay ku eg tahay saasuu aaminsan yahay musanifka oo qeybta barsakha adduunya la raacsiiyo waana dhici kartaa macnahan sax waa tahay waxaa uu daliil adduunyada in lagala jeedo liqowlihi tacaala bacda dalika wanaxshuru yowma alqiyaamati acmaa marka waxaan soo bixi doonaa iyagoo indhala baa layidhi bayana ilaahay wuxuu cadeeyey ana almaciishata danka nolosha cariiriga qabla yowmi alqiyamati inay dhici doonto wa fii mucaayanatina aragtiinadeena alyahuuda wاnnasaara wاlmushrikiina aan aragno fi lceyshi ragad nolol fiican inay ku nool yihiin iyo warafaahiyati fi lmaciishati maa yuclamu bihi waxaa lagu ogaan karaa arintaas annahu ana allaha ilaahi lam yarid bihi ay biawali aaya ulama jeedo diiqa risqi risqiga oo cariiri ah fi lxayaati dunyaa adduunyadoo risqiga lagu cariiriyay in loola jeedin waxaan taas tusinaya buu leeyahay waa liwujuudi mushrikiina mushrikiin baan aragnaa oo joogo oo fii sicati min arsaaqihim oo nolol waasaca ku nool wa inamaa araada bihi bitilka alaaya ou bimaa dukira fi laaya waxaa loogala jeedaa bacda almowti qofka markuu dhinto kadib oo gaalka ah iyo qabla alxashri intaan lasoo bixinin inta u dhexayso oo barsakhi fatradeeda iyo cadaabkaas lagala jeedaa marka musanifku waxaa laleeyahay waa lagula murmi karaa arintaas ayada ah لأnه mن أcرض عan dikrii faإna lahu maciishaة dankan nolol cariiri ah adduunyada waa lagu fasiri karaa intaan la dhimin horteed oo gaalkan waxaa lagu leeyahay haba kaa xoolo badnaado ha kaa caafimaad badnaado laakiin xaqiiqa ahaan nolol cariiri ah buu ku nool yahay لأnnahu raaxadii qalbigaa ka maqan qofkii raaxa ka maqan tahayna wax kasta u xoolo haysto wax macna uu leeyahay malaha wa hada huwa alwaaqic xaqiiqada markii la yidhaahdo gaaladaas hadirtaan intaasoo dhaqaalo haysato sanad kastaba waxaa laleeyahay jabaan oo kale sanad kastaba dhowr iyo soddon kun qofood yaa isdisho waa wadanka labaad oo caalamka horumarka maraykan ku xiga waay wa maca daalika waa dadka isdilka ku badan yahay baynamaa dadka muslimiinta a oo annaga hadda shacbigeena duruufta ay ku nool yihiin markii la barbariga shucuubta dadka ugu hooseeya kamid yihiin wa maca daalika nin inta isqabta isdilaya lama arkay marka waxaa weeyaan maciishatan dankan qalbiga shirkiga iyo dulumaadka qalbiga kaga jira cariiriga ay dareemayaan waxa weeyaan cadaabay ku nool yihiin cadaabkii weynayna waa usii dhiman yahay saas aayadda waa lagu fasiraa sida ay bacdu aimati tafsiir yidhaahdeen sida imaamka uu sheegayne cidna diidi maysa labadiba waa la dhihi karaa oo gaalkii markuu adduunyada ku nool yahayna danki fi lxayaat waay markuu dhintana cadaabu lqabri oo cariiri ah ku bilaabanayo markuu lasoo bixiyana cadaabkii weynaa ayaa loo bilaabaya hadalkaas waxaa weyaan intaba waa iskeeni karaan haddana musanifku wuxuu ku xijiyey su-aal lmunkar wanakiir waa intaanoo dhan si tafsiil aan uga soo hadalnay sidaanan ugu wareerin baan anaga si gooni ah ugu sharaxnay haddana musanifki siduu u sharxay baan haddana usoo laabanay wuxuu iri musanifka wayuminuuna waxay rumaynayaan bimas'alati munkarin wa nakiir munkar iyo nakiir inay jiraan iyay rumaynayaan dadka ahlu sunnada ah waxayna u rumaynayaan calaa maa habata bihi alkhabaru khabarka soo ugu waramay nabiga khabarkiisa soo ku sugnaaday ou arintaa ugu waramay bay u rumaynayaan can rasuuli اlahi sal اllau alيه wasalam maca qowli اllaahi tacaala iyadoo hadalkii ilaahayna lagu daray tafsiirkii nebiga uu ka bixi iyo aayaddii qur-aanka marka la isku daro yaa waxay ka qaadanayaan inay jirto qabriga la isku weydiinayo cidda wax weydiinayna munkar iyo nakiir inay yihiin waxaa waye munkar iyo nakiir suuradooda aragtiinadoodabaa juz min alcadaab ka mid ah marka ilaahi wxuu ri yuthabit اllahu اladiina aamanuu bاlqowli thaabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira wayudilu اllahu الظaalimiina wayafcal اllahu maa yashaa yuthabit اllahu ilaahay waa sugaa aladiina aamanuu kuwa rumeeyeen bilqowli اthaabiti qowlka suganuu ku sugaa oo laa ilaaha ila اllah iyo diintii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu dhegnaado fi اlxayaaةi اdunya buu ku sugaa wa fi اlaakhira marka xayaatu dunya haddii aan qabriga ku darno markii la weydiiyo diinta maxaa man rabuka man nabiyuka maxaan ku iraahdaa sidaasaa la weydiinaya markii qofkii la weydiiyo man man rabuka rabiy allahu man nabiyuka nabiy muxamed salى اllahu alيه wasalam maa diinuka diini alislaam wahaakada waa wuu ka jawaabaya marka ilaahay baa ku sugayo sida xaqa inuu ku dhawaaqa sidaas weeyaan wa yudilu allahu الظaalimiina ilaahay dadka daalimiinta ana waa baadiyayaa oo su-aasha la weydiiyey jawaab uma helaan wayafcalu اllahu maa yashaa ilaahay sow doonowna sameeyaa oo ninkou rabana waa waafajiyaa ninkou rabana waa ka weeciyaa marka sidaas weeyaan iyo wmaa warada tafsiiruhu can اnabiy sal اllahu alيh wasalam aayadda tafsiirkeeda siduu ku soo aroortay oo aan horey usoo sheegno xadiidkii bukhaariga ah oo nebiga uu laga wariyay almuslimu ida suئila fi اlqabri yashhadu an laa ilaaha ilا اllah wa ana muxameda rasuul اllah qabriga haddii lagu weydiiye ninka muminka ah ama muslimka wuxuu markhaati kacaya laa ilaaha ilا اllah muxameda rasuul اllah markaasuu nebiga wuxuu akhriyey yuthabit allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati اdunya marka waxaan ogaanay aayadda tafsiirkeeda in macnaha loogala jeeda ay tahay qofkii muslimka oo imtixaanka qabriga markii lagu weydiiyey ka gudba inuu yahay hadduu imtixaanka qabriga ku gudbana yowma alaakhir intiisa kalena waa ka gudbaya asigane liannahu man najaxa ikhtibaar fi اlikhtibaar fi lqabri yanjaxu maa bacdahu min alimtixaanaat sidaas baa laleeyahay wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin